duur wanaagsan dhegaysta kusoo dhawow warka duhurnimo ee raadiyaha dalsan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah
sanad kadib dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud muxuu ka qabtay amniga waxbarashada caafimaadka iyo arrimo kale waa warbixin warkeena aad ku dhegaysan doontaan
faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dagaal khasaare geyso oo ka dhacay gobolka sool
guddiga sare ee s s c khaatumo oo war ka soo saaray dagaalada beriga iyo galbeedka laasacaanood ka socda
qaar ka mid ah wadayaasha mootobajaajta muqdishona waxay ka aragta dhiibteen wakhtigii uu maamulka gobolka banaadir u qabtay kalaraynta mootooyinka
hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed oo kulan bulsho loogala tashanayay xeer nidaamiyayaal cusub ku qabtay magaalada muqdisho
wararka dibadda raadiya dalsan aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah
hogaamiyihii mucaaradka waddanka tunuusiya oo sanad xabsi ah lagu xukumay
hogaamiyaha militariga suudaan oo xilka qaadis lagu sameeyey
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan waa talaado taariikhda ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha may sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen qodobadii ugu doroonaa warkayga duur ayay ahaayeen wadajir waxaa idinkugu waramaya cabdifataax xilka case iyo anigoo ah julla shaakir cadnaan jakuula ayaana farsamada ku jira
kusoo dhawaada mar kale warkiio fidsan faahfaahino dheeraadna waxa ay ka soo baxayaan dagaal khasaare geysta oo ka dhacay gobolka sool iyadoona dhinaca kale guddiga sare ee s s c kaatumo ay war ka soo saareen dagaalka bariga iyo galbeedka magaalada laascaanood ka socda waxaa siiyaan baqaadaya juule
faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaalo khasaaro badan dheliyey oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka magaalada laasacaanooda wararkii ugu dambeeyay halkaasi naga soo gaaraya ayaa waxaay sheegayaan in dagaal xoogan uu ka socdo bariga iyo sidoo kale galbeedka magaalada laasacaanooda waxaana dadka deegaanka ay soo sheegayaan inay maqlayaan dhawaaqa rasaasta ay labada dhinac isku adeegsanayaan dagaalka oo saakay waa berigii hore bilowday ayaa waxauu yahay haatan mid deegaano hor leh kusii baahaya waxaana sidoo kale lasoo sheegayaa inuu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh inkastoo ilaa iyo haatan aysan jirin cid si rasmi ah u xaqiijin karta khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ee soo kala gaaray ciidanka militariga somalilan iyo sidoo kale kuwa s s c dhanka kalena maamulka sare waa guddiga sare ee s s c khaatumo ayaa waxa ay war-saxaafeed kasoo saareen dagaalka saacadihii lasoo dhaafay ka socday duleedka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool guddiga sare waa s s c khaatumo oo war soo saaray ayaa waxa ay sheegeen in in dagaalka saakay ka bilowday duleedka bari iyo sidoo kale galbeedka magaalada laasacaanood ou ahaaye mid laba jiho ah oo ay soo qaadeen sida ay sheegeen ciidanka militariga somalilan waxaana intaasi ku dareen in ay iska caabiyeen dagaalka xoogiisa ayay sheegeen inuu ka dhacay waa tuulada lagu magacaabo sabakaaba oo dhacda bariga magaalada laasacaanooda war-saxaafadeedka kasoo baxay s s c khaatuma ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada somalilan oo weerarka soo qaaday ay jab xoogan gaarsiiyeen xooga s s c khaatuma kuwaasi oo sida ay sheegeen iska caabiyey dagaala kaga yimid dhanka iyo somalilan afhayeenka s s c khaatumo caaqil cabdirasaaq falaaluga oo war-saxaafadeedkan soo saaray ayaa waxa uu sheegay in ay ka hortageen weerar xoogan oo ay soo abaabuleen militariga somalilan
aad buu mahadsan yahay waryaheena cabdinaasir daahir aadan ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal halka markii hore aan idinkugu sheegay inuu ahaa juule nagaraale hada dhegeystayaal
sanad kadib dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxaa u qabsoomay oo uuna ka qabtay arrimo ay ka mid yihiin amniga waxbarashada caafimaadka iyo arrimo kale warbixintan waxaa ku eegaya waryahayaga abuukar dayax
waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadib doorashadiisii oo hadda laga joogo muddo sannad ah waxa uu ballan qaaday qodobo dhowra iyo halkudhig uu ku galay ololihiisii doorasho oo ahaa soomaali heshiisa dunidana heshiislaa waxa uu markii la dhaariyey uu ku dhawaaqay inuu dalka uu wax ka qaban doono islamarkaana uu la dagaalami doono al-shabaab qof kastoo shabaaba waa hadaf sida ay dadka soomaaliyeed hadaf uga dhigteen ay u dilayaan ayaguna waa hadaf agtooda ha ku dhaawacmin hana ku dhimanin ka fogaaw ka fogaaw waa la duqaynaa waa lala diriraa waa lagu duulaa waa laga dul degaa waa la wax walba oo dagaal uu ku furan yahay shabaab ku furan haddaba maxaa hirgalay muddo yar kadib waxaa bilowday howlgal ka dhana al-shabaab waxaana suuro galay in gacanta dowladda ay ku soo noqdaan deegaano iyo degmooyin in ka badan shan iyo toban sano ay maamulayeen al-shabaab waxaan ka soo hadlayaa deegaanka masaajid cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe oo muddooyinkii ugu dambeeyey bulshada soomaaliyeed halkan ay indhaha ku haysay si ay u helaan xogta iyo xaqiiqooyinka dagaalka ee ka soconayay deegaankan halkan oo muddo ka badan toban sane ay maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaa gacanta ku dhigay ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo iskaashanaya kadib dagaallo kharaar oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacay halkan toddobiyo toban sano kadib waxaa dib u bilowday ciyaarihii dhaqanka ee soomaalida waxaan ku suganahay deegaanka deelaal oo hoostaga biicadde gobolka shabeellaha dhexe waxaa halkan ka soconaya kulan dhaqameed ballaaran oo ka mid ah ciyaaraha hiddaha ee dhaqanka soomaalida ee soo jireenka ah deegaankan muddo fog waxaa gacanta ku hayay dagaalamayaasha al-shabaab laakiin hadda waxaa ku sugan ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa macwiisle kuwaas oo suuro geliyey in dib ay u soo noqdaan ciyaarihii dhaqanka ee qarniyo dadka soomaalidu ay lahaan jireen muddadii halka sano ahayd ee ay jirtay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay ku guulaysatay islamarkaana ay wax ka beddeshay ammaanka iyo xasiloonnida caasimadda ee muqdisho kadib magacaabistii agaasimaha nisa mahad maxamed salaad waxaa la howlgeliyey ciidamo cusub kuwaas oo ay ku diirsadeen dadka shacabka ee ku dhaqan degmooyin ay dhibaatooyin ka geysan jireen kooxihii abaabulnaa ee ciyaal weerada iyo dhinacyo kale ragga walaalihiina ee amniga caasimadda ka shaqeeya waad og tihiin muddo sanooyin ah oo lasoo dhaafay ramadaankii dhammaaday ramadaankii ugu horreeyey ee tobanka maalmood ee ugu dambaysa salaada tahajudka ah masaajidda lagu dukaday waaye ramadaanadii ka horreeyey laguma dukan jiro mawlacyo iyo guryo iyo meelo yaryaro masaajiddaa lagu dukaday laga duceeyey laga qunuuday tobankii u dambaysay tahajudkii muxuu ahay bisha ramadaan idinkaa sababteen siyaasadda arrimaha dibadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu xoogga saaray siyaasadda arrimaha dibadda waxa uu madaxweynuhu iyo dowladdiisu ay ku dhaqaaqeen inay soo celiyaan xidhiirka dunida ee ay soomaalidu la lahayd isagoo ka bilaabay waddamada safka hore ama deriska oo ay ka mid ahaayeen kenya iyo jabuuti iyadoona la soo celiyey heshiisyadoodii horey u burburay dadka soomaalida xigmad waxaa jirta tiraahdo waxaan naga dhexeeyo waxaan birina guyn biyana aanay meyrin marka annaga iyo soomaaliya iyo jamhuuiyad somalia jamhuiyad jabuuti waxa ka dhexeeya waa xiriirka ka dhexeeya horta waa sidaa weligii haddee caalamka aan ku noolnahay up and downs kor iyo hoos waa iska jiraano marmarka qaarkood afkaar iyo waxyaabo uun kala duduwanaa karta way dhici kartaa laakiin islahaanshaha iyo isulaxawshada iyo iska muxuu ahaye waa jabuuti iyo soomaaliya waa sidaa oo waa biyana ma mayraan birina ma goyso waxa ka dhexeeya magaciisu uu yahay hindisharciyeedka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka inta ogool gacanta taaga muddada halka sano baarlamaanka soomaaliya ayaa la horgeeyey toban hindisa sharciyeed kadib markii waajibaadkooda ay ka guteenna waxaa saxiixay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana ka mid ahaa hindisa sharciyeedyadaas sharciga la dagaalanka argagixisada sharciga lacag dhaqista sharciga hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka iyo kuwo kale oo dhammaantood waxtar u leh geedi socodka dowladnimo ee soomaaliya waxbarashada waxaa la hormariyey adeegyada waxbarashada waxaana gebi ahaanba la joojiyey lacagihii imtixaanaadka ee ardayda horey looga qaadi jiray annaga oo tixgelinayna duruufaha qoyska soomaaliyeed uu ku sugan yahay waxa aanu ka cafinay ardayda inay bixiyaan lacaga imtixaanka la xidhiidha wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare ayaa bixinaysa kharashka imtixaanka ee sanadkan ardayda ee imtixaanka gelaysa dayn cafinta dowladda federaalk ee soomaaliya ee uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay sii dhiraan dhirisay sidii ay deymaha looga cafin lahaa soomaaliya waxaana ay soo gaarsiisay in la cafin doono shan bilyan oo dollar bartamaha bishan agosto ee sanadkan la dagaalanka musuqa waxaa bilowday baacsiga shakhsiyaadka musuqu uu dilowday waxaana la xaqiijiyey in ay jiraan shakhsiyaad la qabtay oo hadda xabsiyada ku jira mudaxileedka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ka harsan saddex sano waxaana horyaalla howlo badan oo ay ka mid tahay doorasho qof iyo cod ah iyo arrimo kale haddaba ma kula tahay in lagu guuleysan karo abukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
kaasi waxa uu ahaa waryaheyna abukar dayax aada u mahadsan yahay qaar ka mid ah wadayaasha muutabajaajta muqdishona waxay ka aragta dhiibteen wakhtiga uu maamulka gobolka banaadir u qabtay kalaraynta mootooyinka xilli maalintii shalay ay ku ekeed muddo sagaal cisho ahna lagu daray
subixii kow toban saaca ma arkin oo aanan iska waraxa oo shaqada marka ilama aanan ruuxaanti sagaal beri aan dhihine bil ugu soo gabagabeey karo hay ahaan markaan ka hadlo saalkaa maalin inay wax ku dhammaanaya iguma aha laakiin anaka habeen iyo maalin inaan shacabka u shaqayna iyo bajaajlaan u shaqayna diyaaraan u nahay dagaalkan maalmoodoo lagu daray muddada mootooyinka ani markaan fikir ahaan ilama aha markaan fiiriyo yacni inay ku dhammaanayso shalay waxay ku ekeed wakhtigii loo asteeyey in markaasi lagu soo gabagabeeyo mootooyinka ka dhex shaqeeya gudaha caasimadda muqdisho balse cabasho badan oo ka timid qaar ka mid ah wadayaasha mootobajaajta muqdisho ayuu maamulka gobolka banaadir ku kordhiyey in muddo sagaal cisho ah markaasi lagu kordhiyo somadaynta ama kalaraynta mootooyinka ka shaqeeya caasimadda qaar ka mid ah wadayaasha mootobajaajta muqdisho iyo mid ka mid ah ee dhallinyarada markaasi iyagu ka shaqeeya sumadaynta ama kalaraynta mootooyinka ayaa iyagu la hadlay dalsa t v waxay qaarkood ay sheegeen in muddadaas sagaalka cisho ah suuragal aysan ahayn in markaasi lagu buufiyo ama lagu dhammaystiro kalaraynta ama sumadaynta mootooyinka saalkaa maalin inay wax ku dhammaanaya iguma aha laakiin anaka habeen iyo maalin inaan shacabka u shaqayna iyo bajaajlaan u shaqayna diyaaraan u nahay anaga guddoomiyaheena wuu nagu amray habeen iyo maalin inaan shaqayna wax cilid ma haysa wax cilid ma jirto guddoomiyahana markiino wax walba adeega u baahannahay rinjigii iyo wax walba oo noo keenaa habeen iyo maalin waa u shaqaynaynaa sagaalka maalinna wixii ku soo baxa waa arkeenaa wixii kale edan kama hadli kori aniga ninoo hadda magaalada markaan sii dhexmaraya habeenkii hooyinaya boqolkii sagaashan iyo shan way buufsan yihiin macnaha shanta dhimana haddana waxay tahay macnaha haddana safka hadda maraan banaanka hadda banaankaan taaganahay gudahanka soo baxay markaan fiiriye labada saf way kakala dheeryihiin kolley sagaalka maalin anaga waxaan jecel lahaa inaan ku soo afjarno ayga waa maxamuud xasan cali sagaalkan maalmoodoo lagu daray muddada mootooyinka ani markaan fikir ahaan ilama aha markaan fiiriyo yacni inay ku dhammaanayso mootooyinka inta dhiman in lagu soo buufin karo ilama ahan waayo wakhtigaas lagu daray wakhti yar waayo haddii wakhtiga loo badin lahaa macquul waa ahaan lahayd in lagu soo afjaro ama shan iyo toban kale haddii lagu dari lahaa caadiya ahayd laakiin sagaal maalmood inta dhiman hadda hadda markaa fiirisid magaalada boqolkiiba konton camalaa buufsan kalabar camalaa dhiman kalabarkaas dhiman sagaal maalmood ma lagu soo koobi karo hadda kalabaraa la buufi kalabarkaas la buufiyey shan iyo toban maalmoodaa la buufinaya oo maanta lix iyo toban ay ku tahay marka sagaalkaas maalmood ilama aha ana inay ay soo gebagabooweyso
kiyo kuwii kala kala reen rag baa xalay meeshaan jiiftay afarta xarumood aad iyo aad bay ma arkiin oo hadda shaqada ugu socotaa habeenii maalin inay shaqeeyaan waa suurtagal laakiin subaxii kow toban saaca ma arkin oo aanan iska waraxa oo shaqada marka ilama aanan ruuxaanti sagaal beri aan dhihine bil ugu soo gebagabeey karo hay ahaan markaan ka hadlo aan aanan ma arkin oo milkiilayaasha mulkaalada iyo bajaajila addaynu nahanin fariinta kilian udirayna waxay tahay horta muddadan waa muddo kooban inay ka dhigaan walba bil ay kombaled gareeyaan oo bil ay ka dhigaan waa suurtagal laakiin sagaal beri suurtagal ay la maaniyo waa wax aad iyo aad muddo kooban waa sagaal cisho waa muddo kooban marka ha ku ridhiyaan baa aniga oo intaas baan ma arkin oo aan aan ra'yi aan ku beeri lahay walaa hadda nin walba iyo kartidiisa waaye dowladda haddii ay u soo jeesato arrintan oo isku dayda inay sagaalka cisho ku soo gebagabayso way ku soo gebagabayn karaan laakiin hal mid waaye inay meel walba shaqo laga abuuro oo shacabka dadka u shaqaynaya in la badiyo oo dadaal dheeri la sameeyo unba arrintaa lagu qaban karaa ayaan isleeyahay lama oga sida ay ku dhaqangeli karto in muddada sagaalkaas cisho ah guud ahaan mootooyinka ka shaqeeya magaalada caasimadda muqdisho oo tiradooda la og yahay in ay markaasi lagu dhammaystiro balse dad badan ayaa iyagu qaba inaysan suuragal ahayn ayna ku dhaqangeli doonin sagaalkaas maalmooda loona baahan yahay in wakhti dheeraada lagu daro
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markaana akhbaaraadka caalamka
hogaamiyaha mucaaradka tanuusiya ayaa sanad xabsi ah lagu xukumay maxkamad ku taala tanuusiya ayaa ku xukuntay hogaamiyaha mucaaradka hal sano oo xabsi ah hogaamiyaha xisbiga ennahda oo aada u dhaliila madaxweyne siciid kaayis ayaa waxaa xabsiga uu ku jiraa tan iyo weliba bishii hore kadib markii lagu eedeeyey inuu maleegayay falal ka dhanah amniga qaranka iyo weliba kicin dadweyne ninkan ayaana diiday eedeymahaasi oo uu ku tilmaamay kuwa siyaasadaysan isagoo diiday inuu horyimaado garsooriyaasha
an warkii duhur aad duhurnimadan kala socoteen raadiyaha dalsan waa naginta cid warkayga seega barahayna bulshada ayay ka heli karaan ammaane alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel